anigu muddadaan shaqaynayay oo afartan sanadood baan shaqada jeel baan ka hayay in dhowr sanadoodana gudoomo iyo guddi baan ahaa waxaa loo qabtay dee meesha markii hore waxay ahayd meel ban ah meeshii banka ahayd ama abaar ha dhaceen ama barwaaqa ha dhacdee marba dee siday ahayd maanta waa magaalo weyn waa la degmo gobol gobol gobolada qaarkood dhaansa dadka iyo magaalada iyo waxay yihiin waxay ka dhimana waa ka dhiman yihiin siay u dhisan tahay ama tahay saasna waa sidaa
waa gartay xilligaas adiga yaa shaqadan kuu dhiibay oo kuu magacaabay waxaa ii dhiibay oo ii magacaabay sida lai soo qoray xamar baa naga soo qoray walaalkayagu ka yimi ee halka naga kama qorin waa gartay waa xilligii siyaad barre miyaa dowladda waa gacaad xilligii siyaad bare waa gartay marka muddadii muddada afartanka sanaa ee aad e, maamulka e, guddoomiyaha ceel buhaad ahayd e, maxaad ku tilmaami kartaa farqiga u dhexeeya magaalada waagaas lagu soo magacaabayay iyo hadda
waxaa uu u dhaxeeya ma qiyaasi karo oo si afar shan afar ah, meelood cariish oo hoostuna dhooba tahay oobaduna bur tahay baa ka dhisnaa Me- hal meel banaana maqribkii baa goyaasha laga jiro oo lagu tukan jiri
waa gartay
maantana waa taan kaga waramay oo dee ilaana ogyahay dadkuna ogyahay oo eh, ka sheekaynaya oo aada ka wareysanaysa adegtaydaba kadee markaa ka tegtid E, dad baa e, dhaliilsan maamulkaaga oo dhowaan e, e, raadiyaha la soo xidhiiray oo sheegay e, maamulkaagu inuusan shaqadii la rabay hayn loo baahan yahay golo deegaan in la dhiso dadkaas ku dhaliilsan sidee u aragtaa dee ninka ninka daacadu hadlaaya ama uu hayo run hadlaaya dee iyaduu ka hadlaayo goortuu ka hadlo muujiyaayo ka baarkeeyayo goortaa la arkaayo laga baarkeeya oo la yimaadaa oo la wada hadlaa oo la xisaabtamaa oo hadalkusu un goortaas weji uu yeeshaa waayahay e, golo deegaan ha la dhiso bay yidhaahdeen ma golo deegaan in la dhiso adigu diidan tahay mise e, e, dhaliisha ay sheegeen baa waxba ka jirin goladi dhaliisha ay sheegeen waxba kama jiraan waxaanu daliila golo golo deegaan waa isugu iman haddaan isugu nimaadno waa mid kastaba sheekadanaba isugu nimaadno
ma waxaad leedahay ee dhaliil aan jirin weeye dhaliisha ay sheegayaan ee haddii ay rabaan inay wax saxaan ee ha noo yimaadeen haddii ay rabaan waxayaha waa inay yimaadaan oo la arkaa oo babli loo arkaa oo wixii suuragalahana la wadaa waxaan suuragal ahayna ay suurageli suurageli waayaan
waa gartay taa marka laga yimaado bal xaaladda guud ee deegaanka ka waran ee roobab baa muddooyinkan da-ayey abaaro wakhti dheer ahaabaa kasii horreeyey bal nolosha deegaanka iyo dadka ka waran iyo xoolaha iyo ee, bal xaaladda guud
xaaladda guud xanuuno iyo baa dhulka ka dhacay Eh, ha ka dhaceene hadda waa la rooroon yahay ha layska roonaaday dee abaartii dhacday oo hore baa oo miyiga kusii adkayd baa dadka ku jira oo malaha meelaha aaggeeda iyo magaalada gudaheedaba dee ku daba leh